barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogta ama saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiyo barhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha taariikhduna ay tahay labada bisha oktoobar sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona cashe ibraahim aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maanta ku saabsan sida uu ahaa fanka soomaalida markii uu soo galay magaalooyinka waaweyn ee dalka heesaha qaraabiga waa heesaha godbalwada ah weeyaan haddii quruxdaada layga qarsho qadiijabal way qacbaan oo dhan mudda intaas igu socotay lagu qiyaasaya dhowr iyo toban sannadood kontonnadii iyo haddana waxaa bilaabmay halgankii iyo wax kalaa bilaabmay oo kooxaa bilaabmay oo waxaa kaloo dhegaystayaal aad barnaamijka ku maqli doontaana dhinacii kaalmaha heesaha
cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka hogaamiyaasha maraykanka faransiiska iyo ruushka ayaa khamiistii ku baaqay xabad joojin deg deg ah iyadoo ay jiraan isku dhacyo u dhexeeya qowmiyadaha armeniya iyo azarbajaan ee isku haysta gobolka nagorno karabakh dagaal culus oo u dhexeeya labada dhinac ayaa dhowr iyo toban qof ku dilay gobolka ee colaaddu ka jirto ee koonfurta kookasiis maalmihii lasoo dhaafay oo keliya waxaan u damqanaynaa kuwa dhintay waxaanan u tacsidaynaynaa qoysaska dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay madaxweyne donald trump hogaamiyaha faransiiska emmanuel macron iyo valadimir putinka ruushka oo markii ugu horreysay lagu soo daabacay bogga rasmiga ah ee kremlinka maalintii khamiista waxaan codsanaynaa in si deg deg ah loo joojiyo colaadda u dhexaysa ciidamada militariga ee ku lugta leh ayaa lagu yiri qoraalka warmurtiyeedka diblomaasiyadeed ayay maraykanka faransiiska iyo ruushka dib u bilaabeen doorkooda ku aadan iyaga oo wada guddoominaya dadaalka nabadeed ee hay-adda amniga iyo iskaashiga yurub ee loo soo gaabiyo o s c e oo soo jirtay bilowgii khilaafkii nagorno karabakh ee horaantii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashameeyadii haab hikis oo ah mid ka mid a gacanyareyaasha aadka ugu dhow madaxweyne donald trump ayaa laga helay xanuunka coronavirus hikis oo la taliya waa madaxweynaha ayaa la safartay maalintii arbacadii xilli uu qabanayay soo baxa iyadoo khamiistiina xanuunka laga helay sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan maamulka oo aan magaciisa sheegin iyadoo haweenaydana ay noqonayso qofkii ugu dhowaaye madaxweyne trump ee laga helo xanuunkan ilaa iyo hadda aqalka cad ayaan ka jawaabeen su'aalo door ah oo laga weydiiyey markii u dambeysay ee madaxweyne trump la baadho iyo weliba in isaga iyo howlwadeennada kale ee wakhtiga ay wada joogeen haweenaydan maalmihii lasoo dhaafay la weydiisan doono inay iskarantimeeyaan qoraar uu soo saaray jude dher oo aafayaan u hadlay aqalka cad ayaa lagu yidhi madaxweynuhu waxa uu si xooggan u raacaa caafimaadka iyo badqabka naftiisa iyo qof kasta oo la shaqeeya si uu u taageero isaga iyo dadka maraykanka higis ayaa madaxweynaha toddobaadkana dhowr jeer safar la gashay safaradaas oo ay ka mid ahaayeen mid ay la raacday diyaaradda helikobtarta ee marinwan ee madaxweynuhu uu qaatay arbacadii markii uu isu soo baxa ku qabanayay minnesota iyo salaasadii oo ay la raacday diyaaradda gaarka ah ee air force one xilligaas oo uu ka qaybgelayay doodii tartanka madaxweynenimada
laantaaf soomaaliga v o a ayaad degaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkanna barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaan ku soo qaadan doonnaa sooyaalkii hore ee fanka soomaalida iyo marxaladihii uu soo maray gaar ahaan wakhtigii uu fanka soomaalidu soo galay magaalooyinka waxaa barnaamijkeena inoogu martay oo inagala qayb qaadanaya abwaan maxamuud cabdilaahi guuleed oo loo yaqaano abwaan geestiir ugu horreynna wuxuu inoo faahfaahin doonaa abwaanku heerarkii uu soo maray fanka soomaalidu
waa si fiican weeyaan fanku horta dee intay soomaali jirtayba uu jiray mar wuxuu ahaa baadiyaha oo fanku dee wuxuu ku eekaa aroosyada iyo xafladaha iyo maarataana iyo dee ciidaha iyo wax noocaasa wakhtigaa dee marxalad buu lahaayoo dadku dad xoogsataabay ahayeenoo wakhtiga la haleelo keliya ayaa dee la isugu iman jiray oo ciyaaraheenii dhaqanka la ciyaari jiray mar labaadkii magaaloonka ay bilaabmeenna waxa weeyaan wakhtigii dee ay qadiijabalwe iyo cabdisilimo iyo ay bilaabeen bay ahayd marka fanka magaalada xooggiisu wakhtigaasuu bilaabmay wuxuuna ku bilaabmay def defkaasay tubi jireen oo maarataana jugujagacjugujagacjugujagac yidhaahda defkii waxaa markii dambe ku soo biiray foorin marlabaadkii saddexaadkii waxaa ku soo biiray kaban iyo durbaan sidaasuu ku bilaabmay dabadeed markaa waxa weeyaan fanka bilaabmay wuxuu ku bilaabmay godka la yidhaahdo balwo oo cabdisilimo uu bilaabay bay ahayd oo heesaan aad aragtee dee maarataana qaraamiga loo yaqaano dadka yara imika iyagu waxayba qaraami u yaqaanaan wixii iyaga ka horreeyey burburkii wixii ka horreeyey o dhanba qaraamibay wada yidhaahdaani heesaha qaraamiga waa heesaha godbalwada ah weeyaan dee qadiijabalwe haddii quruxdaada layga qarsho qadiijabalwe qacbaan oo dhan waxa weeyaan waa godbalwe weeyaan markaad luuq ahaan siday u qaadi jireen ee qaraamida ahayd
haddii quruxdaada layga qarsho bararambam qadiijabalwoy qacbaan oo dhane iyo noocyo kale
taasi marka ay tahay godkii balwada ee ay ku bilaabmeen heesuhu maxaad ku biirin lahayd
mudda intaasugu socotay lagu qiyaasaya dhowr iyo toban sannadood kontonnadii iyo haddana waxaa bilaabmay halgankii iyo wax kalaa bilaabmay oo kooxaa bilaabmay oo maarata idaacadihii iyo wax in maartamaarata heesaha loo qabtaa bilaabantay iskugeyn laakiin toddobaatankiibaa waxa bilaabmay iskugeyntii fanka ururintii fanka marka koob iyo toddobaatankii ilaa labiyo toddobaatankii fanaaniintii laga soo ururiyey ciidamada oo abwaan leh oo jilaa leh oo maxaan ku lehay heesaa leh iyo kuwii hore reediyo hargeysa la odhanayey ama reediyo muqdisho la odhanayo oo laysku daray oo waaberi loo bixiyaba horta fanku ka hana qaaday fanka ugu weyni halkaasay ka bilaabmeen ruwaayadihii iyo maarataana ugu caansanaa iyo heesihii dee iyo jilaayadii iyo wixii ugu wanaagsanay halkaasay ka bilaabmeen marka fankaasi wuxuu ku dhisnaa heesaha imkaan kuu sheegayo hore qaraamigu qolba la wada fadhiyaa waa maarataana durbaankii iyo kabankii iyo alaabtii ay taallo ninba afar erey buu soo tuurayaa oo heesaha hore qof lagu sheegi karaa ma jiro maanta hebel baa heeskaa sameeye lagu odhanayo ninba afar laba erey buu soo tuuraya ku kalena laba erey buu soo tuuraya ku kale saddex buu soo tuuraya haddana laxankiibaa saa loo tuurtuurayaa wax macaan bay noqonayeen dabadeedna dad isku ogol bay ahaayeen inay hees macaanun uu meesha ka samaysmo ee laakiin anaa sameeyadana meesha ka maqnayd iminka maarata lagu xiiqsan yahay saasuu heeskii hees macaan ku noqonayo laxan fiican iyo midho wanaagsan leh marka loo soo gudbay waaberi iyo dowladnimadii iyo fankii oo dhismayna waxa la samaynayey oon ku soo gaadhay anigaygani toddobaiyosiddeetankii bal inta aan aynaan gudagelin halka adigu aad ku soo gaadhay kooxihii fanka ee soomaaliyeed waxaynu maqalnaa heesahaasi waa qaraami iyo waa qaaci oo loo kala sheego bilowgii dhanka fanka ee heesaha markaad kuwa noo sii sharaxdo siday kala ahaayeen
horta qaaci haddaad maqasho waxa weeyaan macnaa fadhi baa lagu qabtay weeyi oo marka layska qayilaya ee de layska maarataana yar dee frustrathinka layska saarayo ayaa durbaankii iyo kabankii iyo fanaaniintii heesa yar iyo rikoorkii yaroo halka bartaka u yaalla heesaha la qabtee kabanka ah ayaa la idhahdaa qaaci ayaa la idhahdaa qaraamina macnaha waa wakhti horaa la qabtay bay ka dhigan tahoo waa heesaha hore godbalwada ah weeyaan ama godbalwulaha ah weeyaan oo iyaga laftigood dee qaraama kabanka iyo u badnaa un maxaa ku dhahdaa iyo dee durbaanka u badnaa laakiin heesihii kale de markii dambe waxay noqotay ruwaad iyo tiyaatar in la sameeyo oo maaragtay wax la jilabay u noqotay dee u gudubtay
qaaciga iyo qaraamigu midna aad ku tilmaantay inay qaybtii hore ahayd midna qaybtii dambe ay ahayd ee ka dambaysay qaraamiga oo qaacigiiya habdhacoogu suu noqonaya way dee kala bedelayiin habdhacoodii oo godkan wuu kala bedelayaa oo de godkani laxan cusub buu keensanayaa dee godbalwo waxa weeyaan waa xarafka laba dhaco weeyaan marka laaxiyadii aan kugu qaaday oo kale iyo kuwo badan oo kale iminka haddaad maqasho maaratan aroor haddaad maqasho xaafooni haddaad maqasho maxaa kudhahay waxaa qaraami lagu sheegay heesaha hore oo dhan waa isku halgodo midhihii lagu qaaday codkii hore ka dambana wuu galayaa toos buu u galayaa laakiin kuwa kale isma gudgalayaan oo hees walba god gaaruu leeyahay haddii xitaa isku god ay qaar noqdaanna waxa kala duwaya maxaa kudhahay jawaabaha iyo waxan cusub imka loo sameeyey marka music iyo kaban bay horta ku kala iyo god labadaasaa kala duwaya godkii iyo music iyo kaban bay kala yihiin oo mar kaban baa lagu tumay marna music dhammaystiranoo sad ah oo koob iyo toban shay markay ugu yaryihiina lagu tumay marna dee kaban iyo waxa lagu tumayaa durbaan marka wakhtiyada dadka dee markuu afartanka dhaaf kabankaasaa u wanaagsan baan u malaynaya oo de u yar buuq yar oo aad loo dhegaystaa inta dhallinyarnimada de la tawaaqsanyahayna miusiga xooga badan baa la dhegaystaa isbarbardhig markaad ku samayso habdhacoogaasi siday noqonayaan iyagu
isbarbandhig marka horta lagu sameeyo horta waxba wixii horey ka wanaagsan yihiin iminka heesaha hore ee maaragtaanay ay cabdisilmo iyo soo bilaabeen ee markii dambena ilaa reediyo hargeysa soo gaadhay waxay ka wanaagsan yihiin horta kuwii dambe murti ahaan inkastay fiican yihiin kuwa dambi laakiin xagga kabanka iyo laxanka laxankaa horta waxa dhadhanka keenay waa naaxiyadda naaxiyadda kuwaasaa ku fiicnaa haddana waxaad odhanaysaa dee fankii dambe ee ruwaydaha iyo lahaana dee naaxiyad cusub oo fiican inkastay lahaayeen miisig fiicanoo yaroo khafiifa oo wanaagsanna la tumayey haddana dadku markay waayeelka iyo waxay aad u xiiseeyaan qaraamigii hore oo dee dad maaratay taantii oo aad u cod wanaagsanna ay qaadi jireen oo de kuwa marka dambana qaarkood ay kaba soo qayb galeen de sida maadeeq iyo maarata magool iyo hibe maxamed iyo fanaaniin badan oo de maarata saantii dalaysmka dhimatay iyo fanaaniin badan oo dee waxaa hore ka soo qayb galay ayaa tii dambana ka soo qayb galay bashiir xadiya baa ka mid ahaa ninka dee maarataanay kabanka ragga tubi jiray ee qaraamiga aad ugu dheeraaday ee halkaa ka soo bilaabay oo dee maarata fanaan aad u da'weynahoo maarataan raggaa aad u soo bilaabayna ahaa mid ka mid a qaaciga marka lagu luqaynayo noocii loo qaadi jiray noo tilmaan horta dee qaaci heesaha horena waa lagu qaadi karaa kuwan dambe kuwan iminka xitaa waa lagu qaadi karaa oo qaaci waa hees fadhi lagu qabtay uun waqti dadka iska qayilaya macnaha dee la qabtay oo kaban iyo durbaanuun la weeyaan ma aha markaa waxa weya dee cod kasta ha lagu qaadee marna waa miisiguun marna waa kaban intaa bay ku kala duwan yihiin dee fanaaniin badan oo maaratan heesahoodii iyaga oo miisi ku tumay haddana ku tumay qaacina way badan yihiin oo way jiraan oo xasan aadan baa ka mid oo hiibe maxamed baa ka mid oo khatar daahir baa imika weliba aad loo dhagaysto ayaa ka mid oo dee heesaha anu weliba dee maaratan fanaaniinta aan ugu jeclay ka mid ah wilbaani wadi adiguna waraabayayo haysa siinin weeraha waa dhegaystaan maalinaya de dee mar iyadoo miusigay baxdaa mar iyadoo kabana ayaa la dhegaystaa marka markay kabanka tana waa qaaci de markay muusika tahayna de waa hees cadow idaacadaha ka baxa weyan labada way ka bixi karaan laakiin de muusig iyo waxay kala yihiin kaban iyo durbaan markaynu usoo gudubno markay abuurmeen kooxihii fanka ee kala duwanaa markay kooxahaas yimaadeen maxay soo kordhiyeen
horta fankii soomaaliyeed oo adduunyada iyo caalamkaba gaadhay bay soo kordhiyeenoo dee waxa weeyaan qaybo fara badan bay lahayen oo fanka roornes bay lahaayeen oo maarataanay adduunka oo dhan soo mara oo tartanka ka qayb gala oo inta badan soomaaliya ay soo qaadi jirtay iftin oo kale de xagga waxbarashada iyaduna ay ahayd oo barnaamijyada waxbarashada iyo iyo aad maarata iyana ugu shaqo lahaayeen laakiin fanka iyo ilaalintiisa iyo socodsiintiisa iyo dhaqankiisa iyo waxan kooxda ugu badan waxay ahayd de kooxda maxaa ku dhahay dee la odhan jiray maarata waa beri horseed iyona waxa weyaan wacyigelinta maaragtay dadka bulshada iyo waxay iyaguna u badnaayeen iyo wadaniyada iyo waxaas iyaguna u badnaayeen horta dee kooxow halkaa berigaa ay gaadheen mooyaan in la gaari doonee fanku dee horta meel sare oo heer sare abuu gaadhay waxaan odhan karnaa aad bay dee horta meel fiican u gaadheen meeshii dee wakhti la gaari doonaa allahu yaclam
abwaan maxamed cabdilaahi guuleed maadaama adigu aad ka mid ahayd raggii soo gaadhay kooxaha sifanka oo dhisan maxaad ku xusuusan kartaa
wallaahi waxaan ku xusuusanayaa waxyaabaha iminka meesha ka baxaya tabaya waxaa ka mid ah n abwaanku markuu ruwaayad sameeyo ama heer sameeyo intuu soo sameeyo uun iskama maartaan qof iskagamuu dhiibi jirine si loo jasuureeyo fanaaniinta iyo abwaanadu soo dhexdhigayey waa laga eegayey dabeedna wixii ka qaldan baa laga toosinayey ruwaayaduna saasoo kale abwaanku markuu silsilada soo sameeyo heesahana uu soo sameeyo wuxuu dhex keenayay abwaanada abwaanadaa kala wareegayey iyagaa silsilada baarbaar u eegaya noo akhri bay odhanayeen baarkaasi muxuu yahay see loo matelayaa muxuu u jeedaa maxaguu u socdaa marka lala fahmo ayaa wax lagu darayay waxna laga reebayey ma odhan karayn abwaanku maxaad waxaygii uga reebteen maxaad waxaygii sidaan u tidhaahdeen ma odhan karaynin iyaguna may odhanayn waxbaan kuugu darnay iyo waxbaan ku siinay toona markaa marka wixii oo la qurxiyey heese iyo ruwaayadba qoloftii laga jiray ayaa haddana laxanka loo gudbinayey laxmaystayaashu waxa weeyaan markay soo sameeyaan laxanka iyaguna waxay dhex keenayeen fanaaniintii halkaasuu intuu kabanka qabsaduu laxankii qaadayay heeskii wuu soo sameeyey haddii uu dhadhan yeelan waayo ku noqaa la odhanayay dabeedna uu ku noqonayay ilaa uu keeno laxan maxaan ku dhahay dee dadku ay dhegaysan karaan lagama ogolayn wixii oo saa loo soo qurxiyey oo loo soo nadaamiyey ayaaba horta masraxa la keenayay intaa waxa dheerayd fanaanka inuu fanaanka ka horeeyo ku tababarto akhlaaqiyan sida uu fanka u dhigayo sida uu masraxa u tegayo markaa dadkaasi waxay ahayd dad garanaya waxaanay sidaan ay dadka u dhigayaan inuu fariin yahay bulshada loo sheegayo markay bulshada u sheegayaanna iyagu inay qumanaadaan horta oo iyaguna toosnaadaan oo lagaga daydana garanaya ayay ahaayeen waxyaabaha tabayada waxaa ka mida qaabkay wax u jilayeen qaabkay u heesayeen qaabkay isku ogolaayeen siday u abaabulaayeen siday wax iskugu sheegayeen sidayna isku qoonsan jirin waxyaaba badan baan tabaynaa
see lagu soo celin karaa habdhaqankii fankaa hore ee aad ka sheekaysay iyo asluubta iyo dhaqanka u lahaa iyo horumarintiisaba ee looguna soo celin lahaa habdhaqankaa suuban
horta fanku haashimow kama maaranno caalamku ummad kastaaba fan bay leedahay burburkii soomaaliyeed markuu dhacay wareerkay nagu dhacay bay noqotay inaan fankeenniina lala dagaalamo ku ajaanib la dhiirigeliyo baroblankaasi uu jiraa kuwa fanka weeraraya kuwa iyaguna waddada u fura oo si qaldan iyaguna ugu dhaqmaya fankiina way jiraan waxay oo dhanbaas biirbiirsaday laakiin waxa soo celin kara waxaan isleeahay oon haashimo ku soo gabagabaynayaa dowlad baa soo celin karta ilaahay maamulada iyo dowladaha dhulkeenna ka jira ha u soo jeediyo hana tuso inuu fanku yahay tiirdhaxaadka dhaqanka iyo nolosha
intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aan ku soo qaadannay sooyaalkii dhaqanka ee fanka soomaalida iyo marxaladihii uu soo maray waxaana barnaamijkeenna inagala qayb qaadanaya uu marti inoogu ahaa abwaan maxamuud cabdilaahi guuleed oo loo yaqaano abwaan geestiir waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama aniga oo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantadeenna dambena waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku horeyna waxaa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsanaa ciyaaro loogu soo baxayay wareegga koowaad ee koobka yuruba liig waxaana ciyaarihii dhacay ka mid ahaa ciyaar xiise lahayd oo xalay dalkaasi bortuqiiska ku dhex martay kooxaha rio avi oo ka dhisan dalka bortuqiiska iyo kooxda a c milan ee dalka talyaaniga ciyaartan ayaa sagaashanka daqiiqo ee loogu talagalay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool weliba daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta ayay milan guuldarro ka badbaaday markii uu rigooro u dhaliyay ciyaaryahan hakaan shalhaan olu laakiin layaabkii ciyaarta ayaa ahayd in rigooryaal isla gaaray islamarkaana la tuurtay ilaa afar iyo labaatan rigoore waxaana milan ay ku badisay rigooreyaal koob iyo toban iyo toban ah haddii ay milan si qalqiil ah ugu gudubtay wareega xiga ee koobka yuruba league waxaa si fudud kusoo gudubtay kooxda tottenham ee dalka ingiriiska oo toddoba gool iyo laba u dhiibtay kooxda makabi xayfa ee israa'iil waxaana saddex ka mid ah goolasha tottenham siiyey weeraryahankooda harry kane kooxaha kale ee soo gudba waxaa ka mid ah naadiga qaranada ee dalka sbain oo saddex iyo hal dirtay kooxda maalmo ee dalkaasi sweden rosenberg waxaa ka badisay b s v eindoven oo dirtay laba iyo eber celtic waxa ay ishal iyo eber isaga reebtay kooxda sarayevo kooxda galatasaray ayaase tartanka ka hartay markii ay laba iyo hal ku khasaartay naadiga rangers dhinaca sbain waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsanaa horyaalka laliigaha waxaana guushii labaad muddo saddex maalin gudahood ah soo xaraysay barcelona oo saddex iyo eber ku dardartay kooxda celta vigo waxaa mar kale gool u dhaliyay ciyaaryahanka da-da yar ee toddobiyo toban sano jirka ah ansu fati waxaana uu goolkani noqonayaa kiisii saddexaad labada kulan ee lasoo dhaafay meesi wax gool ah ma dhalinin laakiin kubad uu baasay ayaa waxaa shabaqa kooxdiisa ku leexiyey ciyaaryahan lucas olaza goolka saddexaad barcelona waxaa u dhaliyay ciyaaryahan sergi roberto kooxaha kale ee badiye waxaa ka mid ahaa sevilla oo hal iyo eber ku martay levante waxaa sidoo kale hal iyo eber ku badisay kooxda jedis oo ka badisay atletic bilbao dhinaca ingiriiska kooxda liverpool ayaa khasaare kala kulantay arsenal ciyaar ka tirsanayd wareega lix iyo tobanka kooxood ee tartanka carabao cab waxaana arsenal ay ciyaartani liverpool uga badisay rigoorayaal afar iyo shan ah kadib markii daqiiqadihii caadiga ahaa ee ciyaarta ay labada kooxood isku mari waayeen barbaro goolal la-aan ah sidaasi arsenal waxay ugu gudubtay wareega xiga ee quarter finalka waxaa sidoo kale wareegaas u gudbay stoke oo hal iyo eber ku garaacday aston villa fulhamna waxaa ka badisay brentford oo dirtay saddex gool iyo eber ugu dambeyntiina waxaa shalay la sameeyey isku aadka koobka kooxaha horyaalada qaarada yurub uefa champions league oo lagu tilmaamo kan ugu xiisaha badan dunida waxaana kooxuhu ay isugu dhaceen sidaan gruupka a waxaa ku jira kooxda koobka difaacanaysa ee bayer munich waxaana ay isku aadi doonaan kooxaha atletic madrid salisburg iyo locomotive moscow gruupka b waxaa ku jira real madrid iyo inter milan kooxaha kale ee ku jira waxaa ka mid ah shakhtar donesk iyo brushi monchen galadbach gruupka c waxaa ku jira porto manchester city olymbiacos iyo maksey gruupka d liverpool ayax atalanta iyo metland gruupka e waxaa ku jira sevilla chelsea f k krasnodar iyo kooxda khen gruupka f senat pittsburg brushia dortmund lazio iyo brooks gruupka g juventus iyo barcelona ayaa isku soo aaday taas oo ka dhigan in messi iyo ronaldo ay mar kale is arki doonaan waxaa kaloo ku jira kooxaha dinamakiev iyo kooxda frankfors gruupka ugu dambeeya ee h waxaa ku jirta manchester united iyo kooxdii xil ciyaareedka lasoo dhaafay finalka soo gaartay ee baris saint german arbi lipsig iyo istanbul bashakshir ciyaaraha ugu horeya ee champions leagana waxay bilaaban doonaan labaatanka bishan oktoobar halka finalka lasoo gabagabayn doono sagaal iyo labaatanka mey ee sanadka labada kun iyo labaatanka iyadoo ciyaarta finalka haddii uu alla idmana ka dhici doonta garoonka ataturk stadium ee magaalada istanbul dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waa naga intaa
haatanna waa heesta xaafuun iyo codka dabacsan ee khadra daahir cige
dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta way halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwax tan iyo tun idaacaddan idaacad lamid ay isugu iman doonana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo